alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wlaa cudwana ila clى الظalimin wslى اllahu عlى nabiyina mxamadi wعlى alih wصaxbih wslama tasliima kasiira darsigeenna maanta magaciisu waa siyaamu laa yantahi maadaama alinsaanu xaya soomaan dhammaan ahayn qofka bani aadamka ahi inta uu nool yahay waxaa jira laba soom soom waa soomkan bisha rabadaan ee dhammaanteen ba aynu naqaano wuxuu leeyahay maalin uu bilaabmo iyo maalin uu dhammaado waa soomu lbatni waa caloosha qofka bani aadamkaah inay ka soonto waxyaabaha qofka sooman loo diiday maalinta ramadaan iyo xubnihiisu inay soomaan inta bisha ramadaan lagu jiro dadkii hore wanaagsanaa soomkaasi waxay u yaqaaneen ahwanu siyaam soomka u fudud waayo sida ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi waa soom maalmo kooban ah waxyaabo koobanna laga soomaayo ayaaman macduudaat buu ihi ilaahay subxaana wa tacaala maalmo kooban weeyaan maalmaha la soomaya waxaa jira soom kale oo soomkaa ka adag waayo muddadiisa ayaa ka dheer meelaha soomaya qofka bani aadamka jidhkiisa ka midiina way tiro badan yihiin waa soom aan dhammaan ahayn inta qofka bani aadamkaahi uu nool yahay xaqiiqadiisu waa qofku inuu ka istaago oo uu ka soomo macaasida oo dhan wax kastoo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka mamnuucay soomkaasi wuxuu leeyahay qeybo kala duwan maanta biidni illaahi tacaala waxaynu ka hadli doonaa hal noocoo ka mida noocyada soomkaasi aan dhammaan ahayn qofku intuu nool yahay waa siyaamu lisaan waa soomka carabka soomka carabku waa qofku inuu ka istaago oo carabkiisa uu ka xidho uu ka joojiyo hadalka intiisa dheeraadka ah hadalku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood hadal qofka bani aadamkaahi uu u baahan yahay oo macaashkiisana iyo noloshiisana adduunyo uga baahan yahay iyo hadal qofka bani aadamki uu uga baahan yahay aakhiradiisa oo sahay aakhira u noqonaya sida ku dhawaaqa laa ilaaha ila allah iyo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala noocyadiisa kala duwan iyo akhrinta qur-aanka kariimka ah labada nooc wixii ka soo hadha fuduulu lkalaam baa la idhahdaa waa hadal qofku intuu u baahnaa dheeraadka ah waana hadal qofka bani aadamka maalinta qiyaame laga xisaabin doono dhibka u yeera ka soo gaadha uu yahay in la joojiyo la istaajiyo si hadalkaa looga xisaabiyo soomka carabku qofku waa inuu ka istaago hadalka noocaasa waa inuu ka istaago can ilkhawdi fi lbaatil baatilka inuu ka hadlo u dhex galo waa inuu qofka carabkiisu joojiyo muranka iyo dooda aan sharciga ilaahay waafaqsanayn waa inuu iska ilaaliyo beentoo run inuu ku hadlo waa inuu iska ilaaliyo namiimada oo dadka inuu balaayo dhex dhigo oo quluubtooda uu kala dilo oo uu kala fogeeyo waa inuu iska ilaaliyo nacdasha inuu noqdo mid nacdal badan waa inuu iska ilaaliyo assukriyatu walistihzaa inuu ku jees jeeso walaalihiisa muslimiinta ah abuurkooda ama hadalkooda ama hugooda ama gaadiidkooda iyo alaabooyinkooda kale waa inuu carabku ka soomo waana soomka carabka qodobka ugu weyna shirkiga ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn inuu ku dhaarto ama ilaahay subxaana wa tacaala cid aan ahayn inuu baryo gaar ahaan dadka amwaada ee geeriyooday ee camalkooda u go-ay ee naftooda aan waxba u tari karin cid kale inay wax u taraan iska daayo waxaa soomka carabka ka mida qofku inuu ka soomo bidcada inuu ku dhawaaqo kelimaad uu leeyahay ilaahay baan ugu dhowaanaya aan ku caabudayaa waxaan doonayaa jannada inaan ku galo kelimaadkaasi oonu ilaahay subxaana wa tacaala jidayn nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ilaahay aanu ku caabudin wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay qofka bani aadamka inuu ka soomo carabkiisu ku dhawaaqitaanka baatilka ah inay tahay calaamatun min calaamaati aliimaan astaan tusinaysa qofka inuu iimaan qalbigiisa ku jiro wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofka rumaysan ilaahay subxaana wa tacaala iyo maalinta qiyaame khayra ku hadlo ama ha aamuso bukhaari baa saxiixiisa ku wariyay min xadiidi abi hurayra waxaa carabkiisa soomsiin kara oo ka soomin kara wax kastoo ilaahay uu ka mamnuucay ku dhawaaqiisa qof arrintaasi iimaanuu ku kalifay waayo dabeecadda insaanka ayaa waxay tahay inuu jecel yahay inuu had iyo jeer wax cabiro oo wax uu sheego wuxuu jecel yahay inuu hadlo xubintan carabka la yidhaahdaana xubnaha qofka bani aadamkaa ee muuqda waa xubinta ugu dhaqdhaqaaq badan akharu acdaa'ihi xaraka hadday khayr ku dhaqdhaqaaqdo sahayb badan buu qofka bani aadamkaahi ka kasbanayaa hadday ku shar ku dhaqdhaqaaqdana haadaan iyo jar naareed ayuu qofka carabkiisu uu ka tuurayaa waxaa jirta xaqaa'iq fara badan oo carabka qofka bani aadamkaa la xidhiidhsan oo dadka in fara badan oo ka midii ay moogan yihiin taasoo haddii ay ku baraarugaan sabab ugu noqonaysa carabkooda inay ka adkaadaan inay ka soomiyaan wax kasta oo xaaraan ah wax kasta oo dhib mooyaane dheef aanu lahayn qofka bani aadamka ah xaqaa'iqdaasi waxaa ka mid ah qofka bani aadamka carabkiisu waa xubin aada ay u fududahay inuu qofku sii daayo aada bay ugu sahlan tahay inuu dhaqdhaqaajiyo wax hawloo ay kalifaysaa ma jirta qofka inuu hadlaa oo carabkiisaasi dhaqdhaqaaq fara badan uu sameeyaa laakiin waxaa muhima inuu ogaado qofka bani aadamka ahi in xaraf kastoo carabkiisaasi uu ku dhawaaqo laga qoraayo oo la diiwaangelinayo maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qowl kastoo uu ku dhawaaqo qofka bani aadamkaahi oo xuruuf sawd wadato afkiisaa ka soo baxda malaa'ig baa ka qoraysa aan ka habsaamahayn aan kana dib dhacahayn wax allaaliya wuxuu ku dhawaaqay oo ku hadlayna aanu dhaafahayn waqaala subxaanahu wa tacaala am yaxsabuuna anna laa nasmacu sirahum wanajwaahum balaa warusulunaa ladayhim yaktubuun ma waxay u malaynayaan bani aadamku inaanaan maqlahayn waxay hoos u yidhaahdaan iyo waxa ay ku faqaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy waan maqlayaa hadday hoos u dhigaan iyo hadday faqaan ee xashaashaqaan hadalkoodu ilaahay subxaana wa tacaala kama qarsoona waa og yahay waana maqlayaa hadduu qofku kelidii yahay oo meel qarsoon uu galo iyo haddii dadka dhexdooda uu ka hadlo hadduu meel dadka u dhow ka hadlo iyo hadduu meel ka fog ka hadlo ilaahay subxaana wa tacaala waa isugu mid waxaana intaa raaca kuwa ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray oo malaa'ig ah ayaa wax allaaliya waxa bani aadamku ay ku hadlaan diiwaangelinaya waxay u xil saaran yihiin wixii aada ku dhawaaqday afkaaga ka soo baxa inta ay maqlaan inay qoraan ay diiwaangeliyaan khayr iyo shar wa qaala tacaala sanaktubu maa qaaluu wax allaaliya waxay ku hadleen bani aadamku waanu qori doonaa waxaa la soo hordhigaya qofka bani aadamka yowma alqiyaama sijillaad diiwa dawaawiin aada u waaweyn buugaag aada u waaweyn oo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay qaarkood dherarkoodu inuu leegahay madalbasar qofka bani aadamka araggiisu halka uu ku dhammaado aada iyo aad bay u waawen yihiin waxaa ka buuxa diiwaanadaasi oo ku qoran wixii qofka bani aadamkaah uu ku hadlay iyo wixii uu sameeyey khayr iyo shar waxba kama maqna wawajaduu maa camiluu xaadira walaa yadlimu rabbuka axada wax allaale wixii ay sameeyeen oo goobjooga waxba aanay ka maqnayn bay heleen ilaahayna addoonna dulmii maayo khayr uu sameeyena ka duudsii maayo xumaanaanu samaynna ilaahay subxaana wa tacaala dusha ka saari maayo u diiwaangelin maayo taasi qofka bani aadamka ahi marka uu yaqiinsado mar walbana naftiisa uu xusuusiyo waxay sabab ugu noqonaysaa inuu carabkiisa kusii daayo khayrka iyo wanaagga oo carabkiisu uu noqdo mid u gooya wax saay u noqon doona maalinta addoomuhu ilaahay subxaana wa tacaala ay la kulmi doonaan ee fuqarada la yahay ee la baahan yahay wixii la tabcaday oo dhan adduunyada lagaga tegey waxay arrintaasi qofka bani aadamka caqliga la sabab ugu noqonaysaa inuu carabkiisa ka soomiyo sharka noocyadiisa oo dhan bisha rabadaan marka lagu jiro iyo wakhtiyada kaleba dad fara badani xaqiiqada waa moogan yihiin waxaa laga yaabaa bisha rabadaan intay ku jiraan inay iska ilaaliyaan xanta oo marka qof lasoo hadal qaado ay yidhaahdaan war waa rabadaan waynu soomanahay inaga daa qof marka ay doonaan inay caayaan ama ay wax ka sheegaan ay yidhahdaan waan soomanahay ee qofkaa waxbaan ka sheegi lahaa ama waan caayi lahaa waxaa kuwaasi ay moogan yihiin soomka carabku baadilka uu ka soomaa inay tahay arrin mar walba waajib ku ah marka ramadaan lagu jiro iyo wakhtiyada kaleba xaqiiqada labaad waxay tahay qofka bani aadamkaa jidhkiisu xubno badan buu ka kooban yahay xubnahaasi waxaa madax u ah qalbiga qofka bani aadamkaa wuxuu qalbigu soo go-aamiyo ayaa xubnaha kale ay fuliyaan askartiisa iyo ciidamadiisay ka dhigan yihiin hadduu khayr soo go-aamiyena khayrkaasay fuliyaan hadduu shar soo go-aamiyena sharkaasay fuliyaan xubinta labaadee qalbiga kusoo xigta ee xubnaha kale oo dhan u sarraysaa waa carabka sidaasi awgeed baa wuxuu inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in toosnaanta xubnaha kale ay ku xidhan tahay toosnaanta carabka oo carabkaasi hadduu khayr iyo wanaag ku hadlo arrintaasi raad bay ku yeelanaysaa xubnaha kale iyaguna way toosnaanayaan tawfiiqda ilaahay bay helayaan ilaahay baa subxaana wa tacaala ilaalinaya haddii qofka bani aadamka ay shar iyo xumaan uu ku hadlo oo carabkiisa uu xakameyn waayo u ilaalin waayo arrintaasi raad xun bay kaga tegaysaa xubnaha kale wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaamu axmed musnadkiisa uu ku wariyey imaamu tirmidina sunantiisa min xadiidi abi saciidin alkhudri radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal idaa asbaxa ibnu aadam faina alacdaa'a kullaha tukafiru lisaan maalin kastoo qofka bani aadamka waa uu u bariyo xubnihiisa oo dhami waxay u dulloobaan oo ay u khuduucaan carabka fataquulu itaqi illaah carabka ayay iska abhiyaanoo waxay yidhaahdaan carabow ilaahay ka baq fa innamaa naxnu bika annagu adiga ayaanu ku daba soconnaa oonu kula xukunnahay fain istaqamta istaqamnaa wa in icwajajta icwajajnaa haddaad toosnaato ood khayr iyo wanaag ku hadashaad ku dhawaaqdo annaguna waanu toosnaan haddii aada leexato waddada xaqa aad ka leexato oo baadilka aada dhex qaaddo annaguna waanu leexanaynaa waanu qalloocanaynaa carabku wuxuu ku leeyahay xubnaha kale raad bialtawfiiqi waalkhudlaan haddii qofku khayr iyo wanaag uu ku hadlo ilaahay baa xubnaha kalena u ilaalinayo wanaag waafajinaya haddii shar iyo xumaan uu ku hadlana ilaahay baa hoojinaya xubnihiisa kale oo iyaguna shar iyo xumaan ayuunbay ka shaqaynayaan waa xubin aada iyo aada u yar marka xubnaha kale loo eego aada iyo aad bay u yar tahay laakiin waxtarkeedu aad buu u fara badan yahay haddii khayr iyo wanaag ay ka shaqayso waxyeeladeeduna aada bay u weyn tahay haddii xubintaa yari shar iyo xumaan hawsheedu ay noqoto wuxuu ihi sheekhii la odhan jiray malik ibnu dinaar idaa ra'ayta qasaawatan fii qalbik haddaad qalbigaaga ka dareento qallayl qur-aankii aada akhridaye kaad maqashay waanadii aada dhegaysatay salaaddii aada tukatay dikrigii iyo cibaadaadkii kale kuma raadaynayaan qalbigii baa qallalay oo aan dab cahaynba wa wahanan fii badanik haddaad dareento dacfi jidhkaaga haysta iyo taag darro iyo caajisnimo meel lagaa haystana aanad garanayn xanuunna aanad isku ogeyn wa xirmaanan fii risqik haddaad dareento arsaaqdu inay kugu yaraatay oo wax kugu filan aanay ku soo gelahayn ama ganacsigaagiba horumar aanu samaynaynoo bilaa barako u yahay faclam annaka takallamta fii maa laa yacniik waxaad ogaataa inaad ku hadashay waxaan ku khusayn waxaan ku anfacahayn laa fi dunyaa walaa fi laakhira maxaad u malaynaysaa haddaad ku hadasho wax macsiyo ilaahay ka cadhaysiinaya raad intee leeg bay ku yeelanaysaa qalbigaaga iyo awooddaada iyo xooggaaga iyo arsaaqdaada iyo shaqadaada iyo gurigaaga iyo ubadkaaga iyo cilmigaaga iyo caqligaaga raad xuno aada iyo aada u weyn bay ku yeelanaysaa dad fara badan oo carabkooda dabarka ka sii daayey hoggaankana u laabay oo dhibaatooyin fara badan ka cabanaya kuwa xagga fahamka iyo xifdiga ah kuwa xagga xoogga iyo awoodda ah kuwa xagga ardaaqda ah iyo maciishada iyo nolosha kuwa xagga wada dhaqanka isaga iyo qoyskiisa ah kuwa caruurtiisii inay ku noqdeen kuwa aan maqlahayn oon adeec ahayn waxaa laga yaabaa hal kelmad oo ay ku hadleen oo ilaahay subxaana wa tacaala ay kaga cadhaysiiyeen inay sabab u tahay waxaasoo dhibaatooyinah waxaa la odhan karaa soo ka rasuulku calayhi salaatu wasalaam tilmaamay inuu qalbigu xubnaha kala xukumo oo hadduu hagaagana ay hagaagayaan hadduu qalloocdana ay la qalloocanayaan xadiidkan iyo xadiidkaa kale isma diidayaan xadiidkaa kale wuxuu tusinayaa xubinta u sarraysa ee xubnaha kale madaxda u ahi inuu yahay qalbiga xadiidkanina wuxuu tusinayaa inuu yahay carabku ka qalbigu wuxuu doonaya ka turjuma ee cabiray le qalbigu ma hadlee iyo inuu yahay khaliifatuhu fii daahiri lbadan ka isaga wakiilka uga ah xubnaha intooda kale ee muuqata xaqiiqada saddexaad waxay tahay qofka bani aadamkaa toosnaantiisu waxay ku xidhan tahay inuu carabkiisaasi tooso suurtagal maaha qofku inuu noqdo mustaqiim waddadii saxda ahayd haya isagoo carabkiisa xumaanta aan ka soomin oo carabkiisu khalad iyo foolxumo shar iyo baatil nooc walba uu ku hadlaayo wuxuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam kama fii musnadi axmed min xadiidi anas laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbuhu addoonka iimaankiisu toosi maayo uma noqonayo mid gaadhay darajadii waajibka ahayd ee laga rabay ilaa qalbigiisu uu tooso walaa yastaqiimu qalbuhu xataa yastaqiima lisaanu qalbigiisuna toosi maayo oo tubta saxdaa qabsan maayo ilaa qofka carabkiisu uu tooso ee qofku waxaanuu ku hadlayaa raad bay ku yeelanaysaa qalbigiisa hadduu shar ku hadlo waxay sabab ugu noqonaysaa qalbi qallalinuu ku dhaco dabeetana khayrkaba uu ka maago sharka iyo xumaantana uu jeclaado walaa yadkhulu rajulun aljanna xataa ya'mana jaaruhu bawaa'iqah ninna jannada geli maayo ilaa jaarkiisu uu ka badbaado dhibaatadiisa afkiisa iyo adnk addinkiisa iyo dhibaatada noocyadeeda oo dhan marka xadiidku waxa uu tusinayaa qof carabkiisaasi aanu toosin qalbigiisu inaanu hagaagahayn qof aanu qalbigiisu hagaagina qof mustaqiima noqon maayo qof aan mustaqiim noqon oo mid toosan aan noqonina waa mid hayo waddadii jannada mid aan ahayn ilaahay subxaana wa tacaala hal waddo ayuu asteeyo jannada loo maro وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله qofku hadduu waddadaa ka leexdo waddo kastoo kala u maraa oo waddo naar gaadhsiinaysa iyo cadhada ilaahay subxaana wa tacaala xaqiiqada afraad ee carabka ku saabsane ay tahay in la fahmo si carabadeenna aynu uga adkaano inaynu soominaana ay noogu suurto gasho waa inaynu ogaano waxa ugu badan ee dadku naarta ay ku gelayaan inuu yahay wixii carabka ay kaga hadleen khalqiga in fara badan baa naar gelaya ilaahay subxaana wa tacaala muu dulmiyin dembi la-aanna naar kuma gelin dembiye ay sameeyeen bay naarta ku galeen dembiyada u badana naarta lagu galaa waa kuwa carabada la soomin waayey ee baadilka laga soomin waaye lagu goostay saxaabiga la dhaha mucaadi ibnu jabal oo ka mid ahaa culamaau saxaaba wa fuqahaau lumma ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam su-aal qiimo badan weydiiyey waxaan idhi buu yidhi yaa rasuula allah akhbirnii bicamalin yudkhilunii aljanna wa yubaacidunii can innaar rasuulka ilaah waxaad ii sheegtaa camal jannada igeliya jannada inaan gala sabab u noqda naartana iga fogeeye saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim aada bay u jeclaa inay noqdaan min ahli ljanna wax kasta oo qaali ah ayay ku bixin jireen sidii jannada ay u geli lahaayeen naftoodana asbaabta naarta lagu galo aada bay uga ilaalin jireen sidaasi awgeed baa su-aasha ah rasuulka ilaahay u itus camalaan jannada ku galo naarna aan kaga badbaado saxaabada dhexdeeda aada iyo aad ay ugu badnayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam camallo badan buu u sheegay oo ka mid ah asbaabta jannada lagu galo wuxuu ka bilaabay rasuulku tawxiidka ilaahay caabudo haw shirki yeeli wuxuu u sheegay salaadii iyo soomkii iyo xajkii iyo zakadii acmaal fara badan oo saalixa markuu rasuulku u sheegay ayaa intaa dabadeed wuxuu ku yidhi mucaad alaa ukhbiruka bimalaaki daalika kullihi ma kuu sheegaa mucaadow ka intaaba isku fuuqsanaya oo haddaan isaga la hagaajin acmaasha wanaagsan oo dhami ay noqonayso biyo celdhaashi salaadii iyo soomkii iyo xajkii iyo sakadii la bixiyey iyo sadaqadii aanay addoonka waxba u tarahayn oo aanay badbaadinahayn haddii isagu uu qalloocdo u khaldamo qultu balaa yaa rasuula allah waxaan yidhi buuri mucaad haa rasuulki ilaahay ow ii sheeg faakhada bilisaani wa qaala kufa calayka haada rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu isugu daray hadal iyo ficil carabka intuu isqabtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuu yihi carabka iska qabo haddaad doonaysa inaad badbaaddo haddaanad carabka iska qaban salaadaada soomkaaga xajkaaga sadaqadaada acmaasha kale saalixa tirada badan ku badbaadin mayso waayo carabka ayaa ku halaagaya haddaanad iska xakamayn faqultu yaa rasuula allah wa innaa la mu'aakhaduuna bima natakalam oo rasuulka ilaah waxaanaanu ku hadlayno miyaa naloo qabsanayaa maalinta qiyaame ilay bani aadam baanu nahay oo intaa waanu hadlaynaa oo intaanu aamusannahay ayaa yar faqaala calayhi salaatu wasalaam hakilatka ummuka hooyada ku weyday mucaadow wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhihim aw manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim oo dadkama wax kalaa naarta ku daadinaya oo iyagoo wejiga u fooraro naarta inay ku dhacaan sabab ugu noqonaaya wixii carabada ay ku goosteen mooyaane macnuhu ma aha dembi kaloo naar lagu galaa ma jiro laakiin macnaha xadiidku waxa weeye dembiyada ugu badanee bani aadamku naar ay ku galaan waa dembiyada carabkooda u soo jiiday baatil ay ku hadleen adiguba isu fiirso waxaa laga yaabaa qofka bani aadamka ee muslimka rag iyo dumarku doonayaba ha noqdo inaanu shirki samayn oonu bidca samayn oonu dadka xadin oo qofna aanu dilin oo gacanta aanu ula tegin oonu sinaysan oonu khamri cabin laakiin waagi kastee baryaba dembi buu galaa dembigaasu carabkiisu usoo jiiday ama waxaa laga yaabaa been inuu ku dhaco ama qof inuu ku jees jeeso isagoo le waan la kaftamaya ama inuu qof xanto ama laba qof kelmad kala dilaysa inuu yidhaahdo iyo waxyaabaha lamidka ah walihaada xadiidkani wuxuu tusinayaa qofku haddii carabkiisa uu ka adkaado inay arrintaasi tahay aslu lkhayri kulli ta khayrka oo dhan gundhigu ah ee asal waa khayrka kale uu ka farcamayo oo xubnaha kale laftooda waddadaasi ayuunbay marayaan waddada wanaagsan carabkiisa uu mariyey qofka arrinka carabkiisa gacanta ku dhiga ee si saxa u maamulaa waa qof arrinkiisii meel ku ogaaday oo waddo saxa inuu maraayo ishuba mar kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo inoo muujinaya halista ay leedahay carabkoo laga soomi waayo waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu xaaraantimeeyey wuxuu ihi rasuulku xadiidka uu tirmidi wariyey min xadiidi abi hurayra qaala su'ila nabiyu sala allahu calayh wasalam can akari maa yudkhilu nnaasa annaar waxaa rasuulka si cad loo weydiiyey waxa ugu badanee dadka naarta gelinaya ee naar inay galaan sabab ugu noqonaya faqaala calayhi الsalaatu wasalaam alajwafaan alfamu walfarju waa labada hulan dembiga lagu sameeyo labada hulani waa kuwee waa afka wixii lagaga hadlo iyo qofku xubintiisa taranka dembiga uu ku galo walihaada qofka bani aadamka waxaa la gudboon labada inuu ka adkaado si cadaabka ilaahay yowma alqiyaama uga badbaado waxaa la gudboon qof kastoo innaga inaga mid ah inta aanu hadaloo kelmadda aanu ku dhawaaqin inuu ka fiirsado ilaahay ma raalli gelinaysaa mise way ka cadhaysiinaysaa ma jannaday u dhoweynaysaa mise naarta waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay addoonka addoomaha ilaahay ka midii inuu ku hadlo kelmad kelmaddaasoo isagu aanu qiimo badan u yeelahayn oo aanu islaahayn heerkaasay kula gaadhaysaa oo kelmaddaasi ay sabab u noqoto inay naarta u dhoweyso ama ay kaga tuurto masaafo ka fog inta qorax ka soo bax iyo qorax ka dhac waxa weeyaan ay isu jiraan carabka sharkiisu aada buu u wen yahay waxaana taa inoo muujinaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xubno badan oo jidhkiisa ka mid ah ayaa sharka ay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala uu ka magan galay waxaa ka mid ahaa carabka wuxuu rasuulku yihi sida tirmidi wariyey wa acuudu bika min shari lisaani ilaahay waxaan kaa magan gelayaa sharka uu leeyahay carabkaygu sharna waa leeyahay khayrna waa leeyahay sharkiisa ayaan kaa magan gelayaa qofku haddii uu xifdiyo carabkiisa waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam damiir uga yahay oo u ballan qaaday inuu jannada geli doono man yadman lii maa bayna laxyayh wamaa bayna rijlayhi adman lahu ljanna rawahu lbukhaari kumaa ii ballan qaadaya buuhi rasuulku inuu ka adkaanayo labada lafgadheed inta udhaxaysa waa carabka iyo labada lugood inta udhaxaysa waa farjiga xubinta taranka oo aniguna aan u damaanad qaadaa aljanna jannadii waxaa kaa xiga inaad labadaa ka adkaato carabka haddaad ka adkaato xubnaha kalena waad ka adkaan waddadaad isaga marisee khayrka ayaa kuwa kalena ay marayaan waxaan kusoo gebagabaynayaa waxaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay carabkaasoo la fasaxoo la sii daayo oo xakamaha loo jiidi waaya inay sabab u noqonayso qofka in lagu cadaabo qabrigiisa cadaabu lqabr dadka bani aadamka aada bay uga baqdaan marka lasoo hadal qaadana aada iyo aada baa laga yaabaa inay uga argagaxaan laakiin asbaabtii keenaysay iyo wixii addoonka sabab ugu noqonayay ayay dadku hadh iyo habeenba ay samaynayaan wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yihi sida axmed iyo abu daawuud ba wariyeen min xadiidi anas bni malik lamaa curija biya marartu biqowmin lahum adfaaru min nuxaat yakhmishuuna wujuuhahum wa suduurahum habeenkii samooyinka lay korsiiyey waa leylat lisra walmicraaj waxaan soo maray buuhi rasuulku dad leh cidiyo naxaas ka samaysan maaha cidiyahan bani aadamka ee lafta jilicsana naxaas adag bay ka samaysan yihin ciddiyahaasi waxa ay ku xaganayaan wejiyadooda iyo laabahooda oo diirka ay kaga dhilayaan oo ay kaga siibayaan faqultu man haaulaa'i ya jibriil rasuulku wuxu uhi waxaan la hadlay malaku jibriilo waxaan ku idhi waayo kuwani jibriilow faqaala haaulaai aladiina ya'kuluuna luxuuma annaas wayaqacuuna fii acraadihim waa kuwii carabkooda ka adkaan waayay baa sidaa qubuurtooda loogu cadaabay waa kuwii dadka hilibkooda cuni jiray bimacnaa xaman jiray waa kuwii dadka cirdigooda iyo sharaftooda meel kaga dhici jiray caayi jiray nacdali jiray dacaayadayn jiray nasabkooda duri jiray sharaftooda wax dhaawacaya ku odhan jiray markii ay dhinteen baa sidaasi loo cadaabay wejigii uu kaga yaalay afka ay baadilka kaga hadleen ayaa iyaga laftoodu ay cadaabayaanoo iyagaa la ysku cadaabay iyagii baa sidaa isu xaganaya ilaahay subxaana wa tacaala ha inoogu kaalmeeya carabkeenna inaynu ka adkaano baadilkana aynu ka soominno darsiga berri insha allah waxaynu ka hadli doonaa xubnaha kale ay waajibka tahay inta la nool yahay in la soomiyo wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed